muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marla arag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayey haddaba si aan u waarinno halyeennimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlaya jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guulisadayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan kusoo dhowaada xalqada sagaalaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
أجل سرت اسألوا التاريخ عنا ما
reer banuu shaybaan waxay ka mid ahaayeen qabaa'ilka ugu magacayo maamuuska badnaa carabta waxaana guryaha qoyskan ka soo jeeda hogaamiyaal muslimiin ah oo islaamka dhiigooda iyo dheecaankooda ku difaacay mid ka mid ah raggaas waa halyeyiga saxaabiga ah iyo hogaamiyaha fariidka ah ee lagu magacaabo almuhanna ibnu xaarita ashaybaani radiallaahu canhu wuxuu sannadkii sagaalaad ee hijriyada isagoo la socda tolkiisa u yimaaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam halkaas ayuuna muhanna ku islaamay wuxuuna gaaray sharafka suxbada rasuulka sala allahu calayhi wasalam laakiin kama uusan qaybgalin khasawaadkii uu hogaaminayey nebiga sababul la xidhiirta isagoo islaamnimadiisu soo dahday markiina ku laabtay dhulka uu ka yimid muddo kooban gudaheedna waxaaba geeriyooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii ay dad badani ka baxeen diinta islaamka wuxuu almuhanna ibnu xaarita ka mid ahaa dadkii sugnaaday waaligii albaxrayn alcalaa ibnulxadrami ayuuna ka saaciday dagaalkii uu la galay murtadiintii ku sugnaa baxrayn halyeynimada almuhanna ayaa alle sabab uga dhigay in jasiiratul carab laga difaaco furus oo wakhtigaas xasaasiga ah soo damaacisay si adag ayuuna ula dagaalamay qabaa'il carbeed oo reer faaris la xiriiray kuwaasoo ku sugnaa mandiqada jasiiratul carab wuxuu ciidankii uu hogaaminayey almuhanna guulba guusha xigtay siday ugu socdeen ay ku siqeen dalka ciraaq iyagoo gaaray mandiqad ay ku soo biyo shubtaan webiyada dajla iyo furaad
مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار abubakar radiallaahu canhu oo ay soo gaareen guulaha hogaamiyahan ayaa si layaab leh wuxuu isku weydiiyey qofka uu yahay hogaamiyahan ay guushiisu soo gaarayso qofka uu yahayna aanay garanaynin waxaa u jawaabay nin lagu magacaabo qays ibnu caasim wuxuuna ku yidhi kani waa nin caan ah nasabkiisana la garanayo waana almuhanna binu xaarita ashaybaani markii dambe wuxuu almuhanna yimid magaalada almadiina isagoo kulan gaar ah la qaatay abuubakar asadiiq wuxuuna ka codsaday inuu u dhiibo mas-uuliyadda hogaamineed ee tolkiisa wuxuuna ku yidhi tolkayga waxaan ka helayaa dad islaam ah waxaana kaa kaafinayaa reer faaris dhinacaygana lagaagama imaanayo sidaas ayuu abuubakar ugu dhiibay hogaamiyahan hogaaminta ciidamo badan oo muslimiin ah kuwaasoo markii ugu horreysay waajahay furus waxaana la sheegaa in almuhanna uu ahaa ninkii abuubakar ku dhiirigeliyey dagaalka ka dhanka ah furus una sheegay inay dabacsan yihiin sidii uu u waday dagaalka mar welibana u soo hoynayay guul hor leh wuxuu markii dambe magaalada madiina u soo diray walaalkiisa mascuud isagoo abuubakar ka codsanaya inuu u soo diro gurmad ciidan waxaana loo diray ciidamo uu wato khaalid ibnulwaliid iyadoo hogaaminta guudna loo dhiibay khaalid si samci iyo daaco ku jirto ayuu almuhanna ugu hoggaansamay amarka khaliifka muslimiinta karti iyo daacadnimo ayuuna kaga hoos shaqaynayay imaarada khaalid waxaana labadan hogaamiye ay soo hooyeen guul weyn oo laga gaaray majuustii farisiyiinta si xiriir ah ayay ciidamada muslimiinta u furteen dhulka ciraaq
يرجع الفتح المبينا هنا أبطالنا كانت خطاهم إلى الأمجاد تأخذنا سنينا لقد كانوا بعزم من حديد وصرنا اليوم قوما آخرين فهيا نبتغي سبل المعالي ونعلي راية الإسلام دين
khaalid iyo almuhanna waxaa ka dhexaysay kalsooni iyo walaaltinimo dhexal siisay inay u horseedaan muslimiinta guul taariikhi ah markii la furay jabhadda shaam waxaa u yimid khaalid amar ka soo baxay khaliifka muslimiinta oo sheegaya in kala bar ciidanka ciraaq uu la aado shaam mas-uuliyadda ciraaqna uga soo tago almuhanna binu xaarisa ashaybaani radiallaahu canhu almuhanna ayaa sagootiyey khaalid iyo raggiisa markaas kadibna wuxuu guda galay inuu la xisaabtamo cadowga furus oo xilligaasi waday abaabul cusub waxaana uu saldhigtay duleedyada deegaanka baabil hogaamiyihii faris ninka lagu magacaabo hurmus ayaa soo diray ciidamo aad u badan oo uu kula dagaalamo muslimiinta laakiin almuhanna iyo raggiisa ayaa sugnaaday gaaladii soo duushayna waxay dhabarka u saareen jab qaraar markii uu kisra soo gaaray khabarka hasiimada ciidankiisa ayuu qandhaday murugo darteedna u dhintay durbadiina waxaa faris ka dhex bilowday qulqulatooyin siyaasadeed iyo tartan la xiriira boqortooyada arrinkaas oo uu si wanaagsan uga faa'iidaystay almuhanna ibnu xaarita ashaybaani wuxuu go'aansaday inuu aado abuubakar asadiiq radiallaahu canhu si uu ugaga warbixiyo xaaladda shaam una weydiisto inuu kaalmaysto dadkii ridoobay ee islaamnimada ku soo noqday maadaama xaaladda ciraaq weli aanay saldhigan markii uu almuhanna soo gaaray madiina wuxuu la kulmay abuubakar oo xanuunsanaya abuubakar ayaana faray cumar in haddii uu geeriyoodo isaga uu ciraaq u diro ciidan gurmad ah hawshii ugu horeysay ee cumar uu qabto aaska abuubakar kadibna waxay ahayd inuu muslimiinta istinfaar geliyo gurmadna u diro ciraaq cumar ayaa almuhanna amray inuu sii aado ciraaq siina kaalmaysto dadkii islaamnimada ku soo noqday goor dhowna soo gaari doono gurmad ciidan oo uu wato abuu cubaydah ibnu mascuud athaqafi oo noqday hogaamiyaha guud ee ciidamada muslimiinta ciraaq إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار فارحلوا دما فإننا نرى للخبث دار سنهد bil kadib imaanshaha almuhanna ee ciraaq waxaa ka daba yimid ciidamadii uu watay abuu cubayda waxaana dhinaca furus xilka la wareegay buuraan oo uu garab siinayo wasiir rustum kaasoo aad u nacba muslimiinta iskudayadiisana aad u badnaayeen deegaan lagu magacaabo annamaariq ayaa waxa uu martigeliyey dagaal adag oo dhex maray furus iyo muslimiinta almuhanna ayaana hogaaminayey qeybta fardafuullada goobtana waxay guusha raacday muslimiinta waxaana gacanta lagu soo dhigay hogaamiye farrisi ah oo lagu magacaabo jabaan dagaallo xiriir ah ayaa dhacay waxaana mid ka mid ah dagaaladii dhacay ku shahiiday abuu cubaydah iyo dhammaan hogaamiyaashii kale ee ka hooseeyey marka laga reebo almuhanna macnabiyaadkii muslimiinta ayaana arrintani saamaysay almuhanna ayaa qaatay go-aan ah in la yareeyo khasaaraha ciidanka muslimiinta dibna u gurtaan si ay sufuuftooda isugu dabaridaan geesinimada halyeygan ayaana muslimiintu ka badbaadisay inay webiga ku qarqoomaan hawshan badbaadinta ah intii uu ku jirayna waxaa soo gaaray dhaawac xooggan cumar ibnulkhadaab ayuu u dirsaday fariin ah inuu ciidamo gurmad ah u soo diro waxaana amiirka mu'miniinta uu si deg deg ah uga jawaabay fariintan ciraaqna waxaa soo gaaray ciidamo aad u fara badan oo ka yimid jasiiratul carab ciidankii horay u joogay ciraaq iyo kuwa gurmad ahaan u yimid ayaa saldhigtay mandiqada albuweyb halkaasina waxaa ka dhacay dagaal adag oo dhex maray furus iyo ciidanka muslimiinta almuhanna ayaa koray faraskiisa dagaalka wuxuuna booriyey ciidankii muslimiinta isagoo raayo raayo u dul istaagay una sheegay in maanta aan muslimiinta dhankooda looga imaanin tanina waxay qayb ka ahayd dhiirigelinta ciidanka muslimiinta iyo taxriidkooda dagaal adag oo aan waxba laysku reeban ayaa qarxay muslimiinta ayaana ku dhowaaday in mar kale la jebiyo laakiin almuthanah ayaa booriyey muslimiinta isaguna dagaalka ayuu bartanka ka istaagay waxaana markii dambe jabay furus guushana waxay raacday muslimiinta دمانا من سوانا خذ دمانا من سوانا
furus ayaa mar kale soo bilowday abaabul ciidan si ay ciraaq uga difaacaan muslimiinta waxaana almuthana dib ugu soo gurtay sohdinta jasiiratul carab isagoo madiine u diray fariin ah in gurmad ciidan loo soo diro intii uu gurmadkaas ka imaanayeyna wuxuu saldhigtay mandiqada diiqaar ka hor inta aanu soo gaarin gurmad ciidan oo uu wato sacd ibnu abi waqaas radiallaahu canhu ayaa almuthana waxaa ku qarxay dhaawac horay uga soo gaaray dagaalka ciraaq sidaas ayuuna ku shahiiday wuxuuna ahaa hogaamiye nafhur badan naftiisana u hura badqabka ciidankiisa alle ha ka raali noqdo shahaadadiisana ha ka aqbalo
أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة